faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qaraxii baabuur ee xalayto ka dhacay afaafka hore ee maqaayadda luulyamani ee magaalada muqdisho afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sheegay in toban qof ay ku dhinteen weerarkaasi ilaa soddon kalena ay ku dhaawacmeen hase yeeshee mas-uuliinta adeega ambalaasyada ayaa tirada dhimashada gaadsiiyey labaatan qof waxaa iyaguna jira warar sheegaya in dad dhaawac uu ka soo gaaray weerarkaasi ay ugu dhinteen cusbitaallada waryahan cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa sida ay wax u dhaceen wuxuu ka wareystay cabdirasaaq cabdulaahi oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa maqaayadda luulyamani markii weerarku u dhacay inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun intii dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan ilaahay ka rajaynaya ilaah inuu booga dhayo barxadda ayaan fadhiyey oo meesha qarax u kasoo darbiga markii lagu soo barxaddaasaan fadhiyey barxaddu aad bay u camirneyd waa la wada casheynayey jumcay ahayd dadku faamiliyaal badan iyo qoysas badan aad bay u badnaayeen dadna waa iga horeeyeen howlkana wuu camirnaa qeybta dhexe oo ganjeelkana aad bay u camirneyd cashadii markii noola keenay ayaa hal mar waxa isqabsaday oo aan isla arki weynay annagii oo dhan holac kursi baan ku fadhiyey waxaan soo miirsaday aniga oo derbi agtiisa yaalla xilli aan meeshaas ku dhacay iyo xilli aan tegay maanan ogeyn kadib waxa dhacay ma ogeyn waxa dhacay holac iyo waxaan ku weeraray jugta iyo holaca dhacay markaan maqlay waxaa ii xigtay anigoo ku dhex jira meel ma garanaysaa ii sheeg oo ah ma garanaysaa derbi kale oo jikada agteeda yaalla ayaan kusoo kaxay waan anigii saaxiibka iyo jugtina soo qaaday halkaa naga tuurtay kadibna intii ilaahay badbaadiyey oo ordaysa ayaan arkay dadkii or ordaya waan istaagnay waxa ugu badanoo laga cabsi qabayna waxay ahayd dadka dad baa waxay ku qaylinayeen masoo ma la soo galay ma la laynaya mana la dilaya ku qaylinayay kadib xoogaa meel baan yaro galay attentionkeyga markuu iisoo noqday ayaan ma garanaysaa waxaan la hadalnay ciidankii oo meesha ka agdhowaa qolada markii aad soo toostay oo goobtii qaraha aad ku dha kasoo istaagtay wixii kuugu horreeya aragta maxay ahay wixii igu horreeya aan arkay waxay ahaayeen dad gogo-an nin iga horeeyey oo miiska iga horreeya casheynayo ayagana oo ma garanaysa dhintay oo markaa taaga iyo kuwo kaloo leh war dhaawac baan ahay qaada nin kaloo isagana aan dhinaceyga cunteynayo markaa farxal aaday oo iridda agteeda ugu tagay isagoo halkaa qoorta bir ay kaga jirto oo dhahay war iqaada iqaada dhahaya markaan laamiga u dhaadhacay ana waxaan arkay wadada laamiga oo qeybta qarax ka dhacayna waxaan ku arkay waxaanan suuradaysa karin oo dad qoortii maqan tahay dad aada u gogo-ay baan arkay kadibna anigu waan cararay alxamdulilaahi markaan ogaaday jilbaha iyo waxaasa igu darnaa oo aad aan uga dhaawacmay booditaankii hore qaraxi dabeeshiisa ay qaaday kadibna intaasaa igu wardambeysay ma garanaysaa xaaladaas aan ku sugnaa waxaad ii sheegtay in dad qoysas ay joogeen ay ka cunteynayeen jimcana way ahayd dabcan marka bal farxadoodu say ahayd adigay saaxiibadaas maxaad ku maxaad ku sheekaysanaysa
waxaan ka sheekeysanaynay wiil saaxiibkay horta faamiliyaasha ilmo yaryar oo or ordaya waan arkayay dhanka midigta iga xigay oo derbiga lagu soo dhuftay qaraxa iga xigay waan arkayay oo faraxsan dad badanoo ayagana meesha oo farxalka u socda oo soo dhaqdhaqanaya waan arkayay marka inta aan dareenkayga iyo annagoo sheekaysanayno oo qusqusleynayo aniga wiilka saaxiibkay oo waxaan ka sheekeysanaynay ma garanaysaa barnaamij ma garanaysaa oo waxbarasho oo u socday inuu master aada u rabay coronaviruska arrimihiisa iyo waxaan maanta berri mudaaharaad ma dhici doonaa xaaladda mudaaharaadka maxay noqon doontaa markaasa waxaan ku dhahay niwa mudaaharaadka inuusan dhicinin baa aan baraha bulshada ku arkayay wasiirka amniga ayaan daawaday baan ku dhahay lifekiisii xaaladdaasaan ka sheekeysanaynay marka shaah waxaan cabayna daawatii ah daawati maaan marka waa saaxiibkay baan la kaftamay ayaantan daawati aad baa u cabaysa maxaa waay markaas yiri coronaviruska lasiga daaweeya daawatiga ugu yiri maadaama zanjabiil badan iyo waxyaabo kulkuleel uu ku jiraan waxa qarxa maxay ahaayeen
banaanka markaan usoo baxay wiilal dhaawacye ay soo gaareen bajaaj baa saarnayeen nin oo aad ugu qaalinaya gaari baa qarxay gaari baa qarxay gaari baa dhex qarxay oo maqlaay marka laba wiil bay ahaayeen garabkan qabtay waa caawi wiilkaasi marka waxaan la soo aaday dhanka iyo dekadda qolada dekadda ciidanka leexda nagu dheen dhankan waxaan usoo xnay gahayr oo ayaan usoo leexanay wadadan aadaysa buundada soo usoo xnay wiilkaasi uu aamusi waayo wuxuu ku qaylinayay gaari buu ahaa gaari buu ahaa gaari buu ahaa marka ma sii wareysa marka anin lafteeda xaaladda adag baan isaga sugnaa xabadka neefta igu sanqadha ugu xirnayd kadib markaan biyo badan cabay alxamdulilah hadda waa caafimaad qabaa waana rownahay dhimashada aada aragtay ee cabdirasaaq ma noo sheegi kartaa
wallaahi dhimasho waxaan ku arkay maqaaxida deerkeeda dhimashaan ku arkay banaankana dhimashaan ku arkay dabcan meel camirneed oo laga casheynayo labada dhimasho madaxa kama tirin laakiinse dad badan oo dhintay waa ka tallaabsada aniga
ma markii kuugu horeyso qaraha la kulantood ka badbaada maya markii igu horreysay ma aha labada kun iyo shan iyo tobankii bishii abril wasaaradda hiddaha tacliinta sare ee qaraxii ka dhacay ayaan ku dhex jiray kaasoo isagana sidoo kale deerka lagu soo dhuftay oo dabcan ciidamo ajnabiga ugandhes ayaa waardiyeynayay kiina dad badan markaan ku dhex jiray alxamdulilah isagana deerkan ka booday ilaahay waa iga badbaadiyey waa dhacdadii layaa labaad oo aan la kulmo oo ma garanaysaa intaan muqdisho joogay way
maxaa dareemaysaa hadda maalinka dib qaraq
waxaan dareemayaa wallaahi walwal badan baan dareemayaa markaan dib u sawirto oo meesha farxadda ka jirtay camirnaantii iyo ilmo yaryaroo codkayga maqlayay markaan isdhahay ilaa hadda meeshii markaan kusoo noqday alaaba iyo documentiya aan kaga tegay aan weydiiyey qolada shaqaalaha dadkii way shiilmeen way isku dhegdhegnaayeen eryadaas markaan maqlo aad baan u murugoonayaa ilaa hadda walwal badan baan dareemayaa caruurtii dheelaysay ee qoysaska ahayd markii aad ka soo kaaday meeshii qarqu kuula dhacay iyagu ma noolaayeen ma aragtay xagge ka baxaan caruurtii anigu dhankaa uma leexanin nolol iyo geeri waxay ku sugnaayeen laakiinse barta lagu soo dhuftay geeskaasay fadhiyeen sidaan war ku hayna dadkii ugu horeeyey uu haleelay ayuu ahaa aad baa umaqsantaa waa mahadsantaha kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cabdulaahi oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkii maqaayadda luulyamani ee xalayto waxaana u warramayey waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle